shir dubaheshiisiineed oo maalmo ka socda deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa si rasmiya loo soo xiray kaasoo lagu guulaystay in lagu dhammeeyo khilaafaadka iyo colaadaha soo jireenka ah ee ka jira deegaanka shirka oo ay ka qaybgaleen odayaasha dhaqanka beelaha halkaas wadadega culmowdiin dhallinyaro haween iyada oo si gaar ah diiradda loogu saarayay sidii loo xoojin lahaa nabadda wada noolaashaha iyo midnimada bulshada deegaanka labada beelood ayaa lagu kala wareejiyey magta ama diyada toban ruux oo ku geeriyooday colaadihii halkaas soo maray qaar kamida odayaasha labada dhinac ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin nabad qaadashada iyo wada noolaanshaha bulshada waxaan maanta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay laba dhacdo oo madax meesha la yidhaahdo afar irdood iyo meer dacay ka dhacday oo aad u xanuun badneed maantoo jimco ah in dhacdadii foosha xumeed wanaag ay ku soo gebagabowso ayaa ilaahay mahadiisa ilaah maxaad uga haynaa maamullada labada gobol ee galmudug iyo hirshabeelle aad iyo aad iskugu dhabarjebiyey waxaan ka heshiinnay rag toban nina oo labana ay xaggooda annaga xagganaga ka baxday siddeed nina ayaga xaggooda ay ka baxday siddeeddii magtoodii waa lagu wareejiyey walaalahana way ka qanceen annaguna labaan qaadannay dhanka kale guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye ayaa sheegay in nabadayntu ay qayb ka tahay horumarka ka socda gobolka waxauna ugu baaqay beelaha wadadega gobolka hiiraan in ay markasta ka shaqeeyaan nabadda iyo wada noolaashaha deegaanka
waxaa ka dhaxeeyey ay isku qabsadeen oon halkan uga garnaqnay koob iyo toban qofood oo halkan la keenay oo ku gooriyootay dhacdooyinkaas iyo kuwo la mid ah koob iyo tobankii qofood toban qofood oo ka mida waxaan kala wareejinnay sidai odayaashuba caddeeyeen diyadoodii iyo megtii qolo walba qolada kale ka jirta horeyna odagoodii waa u sheegay odayaashoodiiiyo inaan hadda si guud ay noogu qiraan inay guddoomeen waxaa soo haray laba iyo siddeed marka laysku daro waa toban qofkii koob iyo tobanaad marxuumkii koob iyo tobanaad waxaan qaadannay inaanu noqon isku tuurtuur meel cidlaana aanu ka bixin nidaamka dawliga ah oon anigu maanta halkan wakiil uga ahay dawladda hirshabeelle ee soomaaliyeed oon guddoomiyihii gobolka hiiraan ahay garbahaygana halkan fadhiyaan ayaa qaadannay inaan meg dhowno waxaan isla qaadanay nabaddaas gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa ka mida gobolada inta badan ay ku soo noqnoqdaan colaad beeleedyada waxaana halkaas inta badan ka dhaca dagaal beeleedyo u dhexeeya beelaha walaalaha ee halkaa wada dega